halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosan nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka oo aad toos nooga dhagaysataan boggeenna v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeennimo isniina labiyo labaatanka bisha juun sannadka laba kun iyo shan iyo toban waxaanaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo toddobaad walba habeenka isniinta aad hadahan oo kala dhagaystaan waxaana idiin soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan
tallaalku khuraafaad baa laga aaminsan yahay waxaa laga aaminsan yahay waxna way ka jiraan waa ka jiraanoo ilmahu anigoo dhalaya oo markaa saddex dhoolood dhalay yaa lay tallaalay markii lay tallaalay waxaa dhacday inaanan lix sano aanan dhalin
taasi waxay ahayd faadamo cilmi muuse oo ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ee qaladka ka fahamsan tallaalka dabaysha codkeeduna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo aan toddobaadkan ku eegayno mowduucaasi khuraafaadka bulshadu qaar ay ka fahamsan tahay tallaalka dabaysha la xidhiidha iyo sida bulshada looga wacyigelin karo waxaad kaloo barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaan xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan qaahiro inooga timid iyo weliba qodobo marka horese warkii caalamka warar goordhoweyd naga soo gaadhay magaalada beledweyne ayaa sheegaya in lagu dilay magaaladaasi nabadoon caan ka ahaa gobolka hiiraan nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabaa xasan aadan deeqow xasan oog kaasoo ay dilkiisa geysteen rag ku hubaysnaa bastoolado nabadoonka ayaa la dilay xilli uu gelayay gurigiisa oo ku yaalla xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne waana nabadoonkii labaad ee lagu dilo magaaladaasi inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan laba cisho ka hor ayay ahayd markii isla magaaladaasi lagu dilay nabadoon muumin barre cadde
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay markii ugu horreysay inay weerar ku qaaday goob saldhiga oo ay ururka al-shabaab ku leeyihiin magaalada baardheere ee gobolka gedo warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in weerar dhulka ah iyo bambooyin loo adeegsaday weerarka lagu qaaday saldhigaasi halkaasna uu ka dhacay khasaare warar ay idaacadda v o a heshay ayaa sheegaya in xalay bambo lagu tuuray xaruntii hore ee saldhigga booliska oo ay adeegsadaan al-shabaab laakiin waxaan weli caddayn khasaaraha ka dhacay halkaasi waa markii ugu horreysay ee dowladda ay sheegato inay ka dambeysay weerar ka dhacay gudaha magaalo gacanta ugu jirta al-shabaab
saddex iyo toban shirkadood ayaa maanta hawshii xawilaadda dib uga bilaabay dalka kenya kadib markii ay dowladda kenya ka qaaday xayiraadii horey u sarrayd madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey tallaabada madaxweynaha kenya uu ku qaaday xayiraadda saaran xawaaladaha madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale sheegay in hay-adaha maaliyadda ee soomaaliya ay diyaar u yihiin inay kenya kala shaqeeyaan xakamaynta lacagaha sida sharci darrada laysugu diro si aanay uga faa'iidaysanin kooxaha argagixisadahi dabley aada u hubaysan oo ka tirsan kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa weerar ku qaaday maanta oo isniina xarunta baarlamaanka dalkaasi weerarkan ayaa bilowday kadib markii qarax xooggan uu ka dhacay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka kaasi oo qiiq badan oo ka dhashay uu gudaha u galay goob ay ku shirayeen mudanayaasha baarlamaanka oo cabsi badan ay soo wajahday afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in toddoba ka mid ah taalibaantii weerarka geysatay lagu dilay intii weerarka socday qaarkoodna ay qarxiyeen waxyaabo ama suuman ay ku siteen dhabarka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inay nabad qabaan dhammaan xubnaha baarlamaanka laakiin waxaa weerarka ku dhaawacmay ugu yaraan soddon qof oo rayid ah kuwaasi oo ay ku jiraan shan dumar ah iyo saddex carruur ah
aweysin wanaagsan dhegaystayaal mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington barnaamijkaad dhegaysanaysaana waa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad cudurka dabaysha waxa uu ahaa mid fara ba-aan ku hayay dunida oo cabsi badan abuuray waxa uu si weyn u baahay oo la dagaalankiisuna uu bilowday sanadkii waa sanadihii ilaa iyo dhowr iyo kontonkii tallaalkii ugu horreeyey ee waxtar leh ee cudurkan lagaga hortago ayaa waxaa soo saaray sanadkii kontonkii jonas solk oo ka tirsanaa jaamacadda pittsburg ee gobolka pennsylvania dalka maraykanka tallaalkaas ayaa waalidiin badan oo dunida ku nool ay khalad ka fahmeen waxaana baahay khuraafaadka lala xiriiriyo tallaalka oo aan shaqo ku lahayn gaar ahaan dalalka afrika oo ay soomaaliyana ku jirto wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo soo diray qaar ka mida bulshada magaalada muqdisho ayaa fikrado qaldan ka aaminsan tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha waxaana dadkani aragtida qaldan ee ay qabaan awgood ay ubadkooda ka mamnuuceen inay siiyaan dhibcaha tallaalka ee ka hortagga cudurka boolyada oo xilligan si xawli ah uga soconaya degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir faadumo xasan maxamed waxa ay ka mid tahay haweenka magaalada muqdisho ee xogogaalka u ah sababaha waalidiinta qaar ay caruurtooda ugu diidaan tallaalka markaan ka hadla tallaalka muqdisho ka socda dad badan oo hooyooyinka ka mid oon aaminsaneen tallaalka waxgalkiisa aan fahamsaneen oo ilmaha wax khuraafaad iyo sida gubka iyo sarsarmada iyo waxaa la aada oo ka aaminsanba tallaalkan in cudur kale oo lagu tallaalayo ilmahan cudur loo wado marka waxaan kula talin lahaa dad badan oo jira hadda tallaalka socda aan aaminsaneen oo ilmahooda aan tallaalaynin aan aragnay marka waxaan dhihi lahaa ay iska daayaan wixii hore waa laga soo gudbay ilmahaan gugubi jirnay aan sarsari jirnay casri jaahiligi maanta alxamdulilah tallaal aan wax lacaga lagaa rabin ood saf u galaynay gurigaada lagugu keenaaya aa ilaahayna siiyey marka ilaahay talaha saartaan cudur ma wado tallaalka waa tallaal fiican boolyada loo waa ka hortag ee dabeysha marka waxaan dhihi lahaa inay ilmahooda labadaa dhibcood afka ka siiyaan alla tala saartaan ay aaminaan tallaalka aan kula talin lahaa maadaama ay jiraan dad badan oon ilmahooda fikir xun ka aaminsan tallaalka inaysan inay tallaalaan aysan jecleen oo ilmihii qarinayaan ay kala cararayaan ay leeyihiin wax kaluu wadaa tallaalkan cudur waayo cudur sidoo kale aamine maxamuud oo ka tirsan hooyooyinka la shaqeeya kooxaha tallaalka ka wada degmooyinka gobolka banaadir ayaa v o a u sheegtay inay jiraan afkaaro guracan oo aan xaqiiqda ku qotamin oo ay waalidiinta qaar dhallaankooda uga fogeeyaan tallaalka runtii dabeysha iyo tallaalo badanba dadku fikrado xuna intooda badan ka qabaan bulshadu xaafadaha markaad la sheekaysatidna qof walba fikrad xunuu sheegahayaa dhalmaday kala dheereeyaan dhalma la-aanay ku ridaan dadka wax yaalo badan oo aan loo baahnayn baaritaan cid ku samaysana aysan jirin oo kutiro kutaan ah ayaa laga qabaa in badan oo dadka ka mid ahna kuma qanacsana mana aaminsana waxaa sabab looga dhigaa dadka soomaaliyeed intooda badan waxay jecel yihiin wixii la doonto ama qiimo lagu iibsado sababta xaafadaha loo wareejinayo oo qof walba gurigiisa loogu keenaya waa in soomaalida la kala yareeyay aaminsan yihiin waayo hadduu wax qiimo la yahay isbitaallaa la dhigi lahaa lacagaa lagu heli lahaa lagu doonan lahaa qofkii u baahan marka saasay qiimo la-aantaas waxay uga dhigeen inuu dhib yahay waxaaba jiraan xataa dad intooda badan aaminsan inuuba cuduradan badan oo hadda wadanka lagu arkay inuuba tallaalku wadaba oo uu cuduro kala sido oo dadkan maxaa ilmahan sida qaabta daran u dhalanayo mataanahan isku dhegan cuduro burooyin badanoo hadda dadka kasoo baxay waxyaalahaasoo dhan oo cuduro aan la arki jirin inuuba tallaalku sabab u yahay dad aaminsanaa jira xaafadda anaga aan deganahay dadka degan intooda badan ilmaha ma tallaalaan dad badanaa jiro oo tallaalka ogol oo tallaasho laakiin waxaa ka badan oo ka badan oo ka badan inta aan tallaalan oo tallaalka kasoo horjeedo maalin kastana wacyigelin qolada tallaalka ogol ay dadka wacyigelinayaan iyo ololosaasaa maalin walba xaafadda ka dhaco mar walba laysku dayaa in dadka aan fahamsanayn la fahamsiiyo haddana waxyaalo badana iska jiraan oo caqabado badanoo dadka tallaalka ogol xataa hayo oo ayaga naftigooda haysto waalidiinta aaminsan in tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha aanay ilmuhu ku tanaadi karin islamarkaana laga dhaxli karo xanuunno hor leh oo aan la garanaynin ayaa waxaa ka mid a abshir maxamed oo sheegay in haba yaraatee aanu marnaba tallaali doonin ubadkiisa waxaan aaminsanahay tallaalka oo aanan war u haynin oo aan soo marin gacan ay leedahay wasaaradda caafimaadka ee dalka soomaaliya iyo dhakhaatiir soomaaliya inuu khatartiisa leeyahay ayaan aaminsannahay sidaas daraaddeed ayaan uga fogeynay carruurtayda iyo kuwaan awowaha u ahay intaba waan ka fogeeyey waxaana keenay inaanan mar qura aysan gacanta soomaalida dhakhaatiir ah aanu soo marin ee uu ka yimaado hay-ado shisheeyaa oo aan dalkan ehel u ahayn oo dalkan u ahayn maxaa la yidhahdaa aqrib u ahayn sidaas daraaddeedna waxaan ka fogeynay anigu waan ka fogeeyey ciyaalkaan dhalay iyo kuwa aan awowha u ahay intaba waan ka fogeeyey kulana talin maayo dadka soomaalida ahi ilaa la helo in wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiir soomaaliyeed oo u naxaya ilmaha iyaga iyo kuwa aan waawuwaha u nahay iyo jiilasha soo socda ilaa la helo dhakhaatiirtaasi inay ummadda soomaaliyeed ay isku dhiibaanna ku talin maayo anigu ugu dambayntii ku-xigeenka hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jamhuuriya doctor cabdifataax ibraahim cumar ayaa qeexay inaanay yarayn waalidiinta diidan tallaalka ee taa beddelkeedana rumaysan isticmaalka caada dhaqameedka waxaana uu qiray in arrintaasi looga hortagi karo wacyigelin joogto ah oo bulshada loo sameeyo waxaa jira hooyooyin qalad ka fahansan oo aan ilmahooda tallaalin halkii ay ka tallaali lahaayeenna in ilmahooda ay kula dhaqaaqaan caada dhaqameed ee xun oo aan horumar laga gaaraynin sida in ilmaha la gubo ama la uumiyo ama la sarsaro taasoo aanan medically aan wax hadda oo muxuu ahaaye muuqda oo aanan ilmahaas aysan u faa'iideynaynin arrinkaasna waxaa looga gudbi karaa waxawaaye waxaa ugu muhiimsan wacyigelin ku aadan dhinaca bulshada oo laga wacyigeliya faa'iidooyinka uu leeyahay talaalka immunizationka in bulshada loo sameeyo awareness programs oo muxuu ahaaye dhinaca caafimaadka ah dhakhaatiirtana arrintaas ay ay xil iska saaraan iyo kalkaalisooyinka caafimaadka loona sheego faa'iidooyinka qaldan ee talaalkaas muxuu ahaaye haddii la qaadan waayo ka imaan kara iyo dhibaatooyinka ay keeni karaa muxuu aha cunuga in la sarsaro oo muxuu aha caafimaad daro ee horseedi karta arrinkaasna haddii aan nahay dhakhaatiirta soomaaliyeed waalidiinta waxaan uga digaynaa inaysan ilmahooda khatar gelinin oo ay dhibaatooyin muxuu ahaaye intaas ka sii weyn inaysan usoo jiidin oo caafimaadkooda dhow wax u dhimi karaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu mahadsanyahay waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste sida uu kusoo waramayo dhinaca kale waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa isna waxa uu la hadlay qaar ka mid ah waalidiinta diidan waxtarka tallaalka warbixintan ayuuna noo soo diray cudurka dabaysha oo ah mid muddooyinkii u dambeeyeyba la soo waday dadaalo dunida laga dabargoynayey ayaa lagu guulaystay in waddamo badan oo dunida ahi ay ka xoroobaan halistiisa bulshada soomaalida oo la tilmaamay inay weli halis ugu jiraan ayaa weli ay ka socdaan dadaalo lagaga hortegayo inuu asiibo dadka gaar ahaan carruurta yaryar iyadoo la sameeyo wareegyo lagu siinayo tallaalka ka hortagga cudurka hase yeeshee waxaa jira dad aan weli aaminsanayn islamarkaana carruurtooda aan tallaalin sacdiya cabdilaahi cismaan waxa ay ku nooshahay xaafadda istaad hawska ee magaalada hargeysa oo ay ku dhaqan yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay waxaanay ka mid tahay waalidiinta ka soo horjeeda tallaalka waxaana kala sheekaystay sababta ay ku diidan tahay caruurahaan misaad leeday mise caruura sagaal baan hayaa sagaalka midna maa tallaalin miyaa weli waxba ma tallaalin ha kii ugu dambeysay marka ilmihii ugu dambeysay laygu yara khasbay mooye midna ma tallaalin anu waxaan u arkaa horta dee waxaanay xambaarsan yihiin waxaan u arkaaba wax iyagu cudur laftooda sida ayaan anugu ahaan horta aaminsanahay xitaa markay guriga ila yimaadaan inaan u hanjaboon arigala taga cudurada hayla imanina ayaa dhici karta maxaad ku diidantay sababtaad ku diidantay maxay tahy waxaan ku diiday horta ilmihii markaan tallaalkii soo qaad soo tallaalo de xanuun iyo kaar iyo xumud waxaana horta kalama kulanno ta labaad waxaanay la socdaan dee wixii kale wanaagsan amase malaacun ku jira lama socdaan waxaan u arkaynaa markaa wax iyagu ujeeddo unay u qabaan ama ay ku buuxsamayaan u fan markay ku yimaadaan oo kale tusaalahaan kooxihii tallaalka waday bulshadii ay dee soo wada maraan gurigaaga yimaadaan iyada maxaad yeeshaa tallaal wax tallaashan mahaya baan ku dhahda laakiin wax dhibo ma geysto maad ka qarisaa markaa mise waad la doodaa waad u sheegtaa maya waan u sheegaa waan la doodaa oo cid ad waxa tallaashaan idinma haya baan ku idhahda laakiin wixii wanaagsane laydiin soo dhiiba nooma keentaan baan ku nidhahnaa anigu dadayaro meesha yaalaan nahay wax badanun u baahanaya baa jirta dawadan laakiin aad la meeraysanaysaan hanoola imanina markaa ma waxaad u aragtaa dawadii inaanay wax wanaagsan ahayn oo aanay caafimaad carruurta u keenaynin mise waxaad u aragtaa in dee fikrado kale iyo ra'yi kale la wado me kulley fikrado kalena waan u aragnaa talabaad inay iyagu dee bas fan ku buuxsanayaan ujeedadu iyagu ku jirto quriskeygun baan u aragnaa caafimaad ahaanba inta badan bahda caafimaadka khubarada iyo weliba dhakhaatiirtu waxay aada uga hadlaan in muhiim yahay caafimaadka islamarkaana cudurka dabaysha oo kale dee uu ka hortagu yahay mushkilada carruurta inuu ku keeni karo cudurkaas siaad u aragta taasi maanay ku muuqanin inay mushkilada carruurta ku keeni karto haddaad tallaalka aad siin weyda horta wax xanuunaya wax dhiba kalama kulmin alxamdulilah way iska wada caafimaad qabaan dabayshana dee dabaysha soo dhulkaba iska socota hadday dabayla ku dhacayso ma tallaal yaray afka ku dhibqinayaan baa xanuunka difaaci kara ilaahay unbaa haya xanuunka weli ma aragtay ilmahu tallaa ku dhacay cudurka dabaysha ma arag maya markaynu ka hadlayna tusaale ahaan oo kale dee dabayshan iyo cudurkan oo kale dee dunida waa waxta xaqiiqoo jira oo caruur badan saameeyey ka dhigay naafo islamarkaana de laxaadkoogii tiray adigu inaba ma kula soo xidhiirna mas-uuliyiinta caafimaadka iyo weliba dee bulshada inta badan ka shaqeysa arrimahan wacyigelinteeda samaysa anu ciyaalkan dee curyaame dabaylba curyaamsle waxaan u arkaaun dee ciyaal jindirdaro kanuman anugu arkaaba joortiyaananu markaan eegay ciyaal ama duro ama jindirdaro kanuma arka laakiin dabayl baa ciyaal curyaamisoo dawadan baa curyaan ka biinaysa dee raygayga mar raba ma arko waxaa jira howlwadeenno alaaba iyaguna dhinaca kale ku howlan sidii ay bulshada uga dhaadhicin lahaayeen ahmiyadda ay leedahay in carruurta laga tallaalo cudurka dabaysha kuwaas oo ka howlgala isla xaafadani saynab cabdi maxamed waxa ay ka mid tahay guddida caafimaadka xaafadani waxaanay ka warramaysaa sida ay ula dhaqmaan ama ay u waajahaan dadka fikirkan aaminsan amaba diidan tallaalka run ahaantii anigu mar walba wacdigelinta waanu siinaa tallaalka hortiisaanu ayaanu soconaayo waanu ka horeynaa qolada tallaalka tiimanka waanu ka horeynaa waanu u sheegnaa dadka macnaceyni tallaalkan dabaysha dilaaga ah cudurada dilaaga ah waanu mar walba u sheegnay waanu wacdigelinaa waanu ka horeynaa qolada tiimankuna way naga dambeeyaan way naga dabamaraan dabeedna way tallaalaan markaad u tagtaan farriintaad u sheegtaan maxay tahay fariinta waxaan u sheegnaa waxaan leenaa cudurada dilaaga een, sida cudurada dilaaga kadee- een, jadeecada kixida waraabooga waxyaalahaasoo midhan caruurtiina ka tallaala usoo saara bahda caafimaadka ayaa idiin imanaysa baanu ku nidhahnaa een dadka tusaale ahaan een waalidiinta aan aaminsanayn cudurkan inuu wax jira yahay amaba een waxyaabaha dee qaldan ka aaminsan ama ra'iyan qababa tallaalkan inuu yahay waxaan eh, loo baahnayn amaba carruurtii saameyn ku yeelanaya iyada kuwaasi ma la kulantaan se maxaad ku qancaysaa runtii waanu waanu la kulanaa ama dadka waaweyn ama ragga yaaya- yaayaar adadag waanu la kulanaa markaanu wacdigelinta siino ama se haanu s- tusaale kasoo qaadano ilmo aan la tallaalin cudurada siduu maxaanku dhahay ugu nugulyahay dureyga oo kale ee markaanu wacdigelinta siino marka dambe way noo soo debcaan marka hore waxay yidhahdaan dadku iska hadlaan laakiin marka dambe way noo soo debcaan xaafadan oo ay ku nool yihiin qoysas badan oo dalka gudihiisa ku barakacay ayay ku nool yihiin carruur aada u badan oo u baahan tallaal koos aw daahir khariif waxa ay iyaduna ka mid tahay guddida caafimaadka ee xaafadan waxaanay aaminsan tahay in dadka fikirkan qaba lagu bedeli karo fikirkooga in la sameeyo wacyigelin ku aadan halista cudurka dabaysha dadka horta waxay- horta in waxaan aaminsan inaanay ubadkoogaba tallaalin oo xanuunkan maba jiro leh ayaa ku badan xaafadda in fahantay oo tal- eh, wacyigelinta dadku laleeyahay la wacyigeliye fahantay na way jirtaa marka dadku xaafaddu qeyb aan fahmin baa jirta waxaan odhan lahaa qeybtaa tababaro iyo wacyigelin ha la sii siiyo hana loo sii kordhiyo wacyigelintan odhan lahaa Een, qaybtan fahantayna ha sii fahansiisa inta aan fahmin oo iyaga laftirkooga wacyigelinhaysa sii siiyaan anaga laftirkooga waan ku wacyigelinaa hooyada caruurta tallaal cudurka cudurka dabayshu waa dilaa wuxuu ku keenaa qofka naafo qofka wuxuu ku keenaa curyaan wacyigelin baanu ka siinaa laakiin intaanu ka siinama kolle inbaana jikaarto oo mar walba nagu tira waxbaad nagu soo cuntaan waxbaad nagu qaadataan marka waxa loo baahan yahay in laga saaro oo weliba bahda caafimaadku ka saarto wacyigelin iyo daraamooyin iyo loo furo dadkaa wax wacyigelinta oo ah mid alaaba la fuliyo xilliyada uu soo dhow yahay amaba uu socdo tallaalku ayaa sida ay ii sheegtay koos hoos u riday tirada dadka afkaarta qaldan ka aaminsan cudurkan haddaba waa dad nuuciyaha qoysaska diidan amaba ka soo horjeeda tallaalka waatan mar kale koos waxaba waxa keenay waa dadkii sida badan miyiga kasoo barakacay way badayin dadkaas marka waxay kuleeyahay carruurta id weligeyba maanu tallaalin annaguna ismaanu tallaali jirin waxaad noo sheegaysaan waa been bay nagu idhaha marka waa barakacaana meesha ku badan marka dadka barakaca ka yimaada weeyaan had iyo jeer aan waxba fahmin laakiin dadkii hore usii deganaa ama dulcadii dhulkaa ka yimid dad fahansan oo u bisil bay noqdeen caafimaadka inta aan u bislayna waa inta kolba inbaa nagu soo biirtaa xoolu ka dhammaadeen marka dadkaasi barakacaasaan yaan u bisleen oo u baahan wacyigelinta khubarada iyo bahda caafimaadka ayaa dhinacooga qaba in fiditaanka cudurka ay sabab u tahay dadka diidan tallaalka waa sida uu qaba doctor cabdilaahi maxamed oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeysa uu ku dhacaa dadka weliba siiba ahaan caruurta inta badan waxaa u sababa horta marka hore inuu dhaco dadkeennu waxay ka soo horjeedaan waxa talaalka loo yaqaano oo way diidaan oo waxay u haystaanba in haddii qofka irbad lagu mudayo in dhashii laga mudayo kale masalan oo kale tusaale ahaan een, ama in wax kale loo geysanayo sun lagu mudayo Een, marka dadku waxay u baahan yihin wacyigelin ama inay fahmaan run ahaantii cudurkan oo ilaa hadda dunida ku harsan waddamo kooban islamarkaana si aan ka sokabasho lahayn u dhaawaca qofka uu haleelo ayaa aad moodaa inay weli bulshada kusii dhex jiraan dad ka soo horjeeda ololayaasha lagu cidhib tirayo kuwaasoo saamayn kara bulshada inteeda kale haddaba sidee looga gudbi karaa dadka aaminsan fikirkaasi ee saamaynta ku yeelan kara bulshada waa kan mar kale doctor cabdilaahi maxamed Een, horta talooyin badan baan soo jeedin lahaa tale waxaan usoo jeedin lahaa howlwadanada caafimaadka ee darajaday doonaan baa joogaan inay dadka wacyigelin siiyaan waayo bulshadeenna marka la eego ee somalilan ahaan wacyigelin badan dadku ma haystaan oo waxay u baahan yihiin dawooyinka waxay uga baahi badan yihiin dadku wacyigelinta Een, marka waxaan odhan lahaa dadka ha la wacyigeliyo oo ha loo sheego horta xanuunkan wuxuu yahay marka hore kow iyo qaababka uu gudbo iyo calaamadihiisa oo qofkii isagoo gurigiisiiba iska jooga ilaahay naguma keena hadduu ilmihiisii ka dareemo inuu markaaba la degdego oo uu dhakhtarka ugu dhow geeyo markaas qodobka kale waxaan usoo jeedin lahaa bulshadeenna oo number one ay ka tahay een, talaalka ay diideen ay kasoo horjeedaan talaalku kolley waa laynaga hubaa inta badan oo waa dawooyin dee laynaga hubo oo iyaga laftooda dadka oo dham ay wada qaataan waddankeena keliya maaha ha la wada talaalaan oo lahaa dadka caruurta gaar ahaan oo ilmo yar ilmo kasta waxa weeyaan dee talaalka sida u qoran ee wasaaradda caafimaadkuba ay u howlgeliso marka uu dhasho talaal baa loo bilaaba mid afka laga siinayo iyo mid lagu midoobo oo noocyo kala duwana ka t b da ka mid a kan boolyo imika aynu ka hadlanaa ka mid a kuwa joonisyada keenaa ka mid a kuwo kaloo bakteriya ku jira marka talaalkaasi waxyaaba badan buu isugu jiraa oo benta vaccine baa la dhaha kolley tusaale ahaan iyo qaar kaloo badan lagu soo dari doono kolley isla markaana nadaafadana lagu dadaalo iyo waxyaabihii kale la halmaala cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin haatana dhinacaaye nairobi sidoo kale arrinta khuraafaadkaasi talaalka laga aaminsan yahay mid la xiriirta waxaa nairobi inooga soo diray waryaheena yaasiin ciise wareere kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha dabaysha ama boolio oo toddobaadkiiba hadahayo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa khuraafaadka iyo waxyaabaha khaldan ee dadka qaarka ay ka aaminsan yihiin in tallaalku aanu faa'iido lahayn loona baahan yahay dadka in waxyaabahaasi laga wacyigeliyo oo loo sheego in tallaalku faa'iido leeyahay waxaan la kulmay oo magaalada nairobi joogta faadimo cilmi muuse oo ka mid ah hooyooyinka soomaalida oo loo yaqaano jinni boqor oo iyada lafteedu ka sheekaynaysa in tallaalka dadka ka aaminsan inuu khuraafaadka yahay iyada laftirkeedu waxyaabo ay ku rumayn karto ay soo mareen intii ay xilliga dhalmada ku jirtay waxaanay tiri tallaalku khuraafaad baa laga aaminsan yahay waxaa laga aaminsan yahay waxna way ka jiraan waxna kama jiraan wax waa ka jiraan oo ilmuhu ma- anigoo dhalaya oo markaa saddex dhalood dhalay yaa lay tallaalay markii lay tallaalay waxaa dhacday inaanan lix sano aanan dhalin lix sano ka bacdi oo daawo daawiya aan wax qaatay yaan dhashii bilaabay saddexdii kalaan dhalay saddexdii markaan dhalay haddana waa lay tallaalay tallaalkii oo socda turqada tir caafimaad laleeya yaan tegey ma waan toobin halkii bay dhashaydii ku gooday tallaalka been maaha naagaha dhalaya dhasha wuu ka yareeyaa wax jira oo anigu aan soo joogay weeye ceel ninkii galay baa laga waraystaa biyaha ku jira marka dhallaanka yarka in laga tallaalo dabaysha inta ayna gaadhin waktigii ama baaluqaan ama dhalgalaan intayna gaadhin dhallaanka in la tallaalo waa xaq waana daawo waana la tallaali karaa waxyaabaha khuraafaadka ee aan raadka lahayn ee tilmaamaya in tallaalku uu yahay midka boolyada loo isticmaalaa waxaan waxtar lahayn islamarkaana dhibaatooyin ku ah bulshada ayaa waxaa ka hadlaya aadan maxamed cusmaan oo ah oday soomaaliyeed oo lix caruura leh kana soo jeeda gobolka waqooyi bari waxaan aaminsanahay een, arrintaas inay tahay yaasiin oo arrin khuraafaad ah een, sal raadna aan lahayn een, limaada dadku waxay dhahaan dumarkii haddii la tallaalo caadada ka tegaysa ciyaalkii macnaha haddii la tallaalo way qalalayaan cudur xumaa ku dhaca een, maadaama berihii ugu dambeeyaba la yidhi muxuu ahaa een, waxaa loola dagaalamaya een, bulshada een, africa populationka ayaa lala dagaalamaya waxaa laleeyahay muxuu ahaa een, haddii talaalkan lasii wado dadku waa yaraynayaan dhalmada noqotahay dhinacay noqotaba afghanistan iyo bakistan een, sanada ugu dambeeyay ayay bilaabay muxuu ahaa tallaal maadaama oo jiraan dowlado hadda bilaabay tallaalka markii la cidib taray ee oy fahmeen een, macnaha bulshada wanaaggu uu leeyahay hadday bilaabeen muxuu ahaa tallaalka anugu caruurtayda een, waan tallaala caruurtayda een, yaasin een, een, isbuuciba waa geeyaa een, lix caruur baan leeyahay cunug tallaalaana ma jira ololaalka talaalka markay socdaan isbitaalladan geeya waa la xiriir takhaatiriinta ee muxuu ahaa taariikh baa la siyaa dheed lagu soo celiyo ilmaha lagu tallaala een, takhtarkiiba kula dagaalamaya haddii ciyaalka tallaali weydo muxuu ahaa oo xabsibaa in macnaha lagu dhacdhiciyaa khatar ah haddaba marka ay dhibaatooyinkaasi ay bulshada dhexdeeda ka jiraan gaar ahaan ee caadooyinka ee ama khuraafaadka aan salka lahayn ee tallaalka ka dhigaya waxaan waxtar lahayn ayaa mar kale aadan maxamed cusmaan waxa uu ka hadlayaa wacyigelinta loo baahan yahay si khuraafaadkaasi bulshada looga baabi'iyo dhexdeeda isla markaana ay dadku u helaan aqoon ku filan oo wacyigooda lagu dhisayo oo ay kaga faa'iidaystaan tallaalka cudurka dabaysha ama bolio
بسم الله arintaas waxay u baahan tahay wacyigelin fara badan in idaacadaha laga sheego ina duruusaad la bixiyo hadda khaasatan kenya markan ka hadalna waxay kusoo hartay arintaas gobolka waqooyi bari khaasatan wadankay soomaalida degta aniga waxaan dhihi lahay arintaas muxuu ahay wacyigelin la sameeya laga bixi idaacadaha laga sheega muxuu ahay dad culummada iyo dad khibrad ule iyo taqaatiriinta iyo meelihii macnaha ay tagaan wadamadii arintaas macnaha waxaan dhihi lahaa aniga in macnaha wacyigelin loogu samayn kara dadkana dhegahooda ay macnaha ugu furin lahaayeen khaasatan gobol kasta dad macnaha in loo diro la yirahdo muxuu hore hawshaad macnaha tallaalka macnaha in laga qaybgeliyo dadka soomaalida ahi dhaqan ahaan tallaalku wax ku cusub weeye ama xilligii xorriyadda iyo wixii ka dambeeyey iyadoo dadka qaar ka aaminsan yihiin sida faadumo cilmi muusebe ay sheegaysa jini boqor in uu dhalmada yareeyo wadamo badanoo adduunka ka midana waa ay jiraan gaar ahaan dunida saddexaad oo shaki kaa lamida laga qabo habka wacyigelin dadka looga samayn karo waxyaabaha khuraafaadka ay ka aaminsan yihiin iyadoo mar kale ka hadlaysa faadumo cilmi muuse jini boqor waxay tiri waxaan idin leeyahay anoo mar kale ka hadlaya naagaha yaryar ee dhalaya iyo islaalin taasaan ka soo joogay ceel ninkii galay biyihiisa gudihiisaa la weydiiyaa taa cudurkeeda anaa sooga laakiin caruurta ha la tallaalo oo dabayshu way jirtaa laakiin dabaysha caruurta iyo dabaysha dumarka laga tallaalaya isma laha ta dumarka laga tallaalaya waa dhalgaabis dhashaa laga goynayaa tarantaa lagu yaraynayaa afrikada dhexdeeda lamaba rabo inay taranto idaacadaha warbaahinta waxaan ugu baaqayaa oo meel walba inta warka saxaka taqaana ee aan belasheega ahayn waxaan ugu baaqayaa tallaalka ilmaha yararka intay bukaan cuduradoodii dabashooda waxyaabaadka khuraafaadka ee dadka lagu dilayo oo tallaalka laga aaminsan yahay ee lagu raacayo diintii lagaga tegay diinteena ha loo soo noqdo khuraafaadka laga joogsa taasaan idin leeyahay haddaba marka ay dhibaatooyinkaasi ay bulshada dhexdeeda ka jiraan gaar ahaan ee caadooyinka ee ama khuraafaadka aan salka lahayn ee tallaalka ka dhigaya waxaan waxtar lahayn ayaa mar kale aadan maxamed cusmaan waxa uu ka hadlayaa wacyigelinta loo baahan yahay si khuraafaadkaasi bulshada looga baabi'iyo dhexdeeda isla markaana ay dadku u helaan aqoon ku filan oo wacyigooda lagu dhisayo oo ay kaga faa'iidaystaan tallaalka cudurka dabaysha ama bolio بسم الله arintaas waxay u baahan tahay wacyigelin fara badan in idaacadaha laga sheego in duruusaad la bixiyo hadda khaasatan kenya markan ka hadalna waxay kusoo hartay arintaas gobolka waqooyi bari khaasatan wadankay soomaalida degta aniga waxaan dhihi lahay arintaas muxuu ahay wacyigelin la sameeya laga bixi idaacadaha laga sheega muxuu ahay dad culummada iyo dad khibrad ule iyo taqaatiriinta iyo meelihii macnaha ay tagaan wadamadii arintaas macnaha waxaan dhihi lahaa aniga in macnaha wacyigelin loogu samayn kara dadkana dhegahooda ay macnaha ugu furin lahaayeen khaasatan gobol kasta dad macnaha in loo diro la yirahdo muxuu hore hawshaad macnaha tallaalka macnaha in laga qaybgeliyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aadan maxamed cusmaan intaa waxaa ku dhan xubintii ololaha dabaysha ama bolio oo toddobaadkan aynu kaga hadlaynay waxyaabaha khuraafaadka ah ee bulshada dhexdeeda laga aaminsan yahay inaanu tallaalku waxtar ahayn iyo qaabka bulshada looga wacyigelin karo barnaamijkan oo idaacadda v o a qaybta afka soomaaligu ay ugu talagashay dadka qowmiyadda soomaalida ah meel kastoo ay degaan intaa haynoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere oo warbixintaasi noogu soo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
maxamed jamaal jaamac waxaan jeclaa barabta marka hore v o a kusoo dhow waxaan jeclaana ku weydiiyo dabayshu waa cudur ka mid a cudurrada aadka loola dagaalamo xilliyadan tallaal ayaana in badanayn maqallaa bal tallaalkani iyo maxaa ka dhexeeya cudurka dabaysha marka ka hortegeeda laga hadlayo cudurka dabaysha marka ugu horeysa waa cudur fayrus ah oo infectious diseaseka ka mida qayb ka mida weeye waa marka waa cudurkaas baa la dhahaa bolio virus baana loogu yeedhaa luqada qalaad tallaalkiisuna waxa weeye waxyaalaha lagaga hortegi karo laba qaybood baa loo qaybiyaa mid laga qaato oral poliovirus la dhaho iyo mid la dhaho inactivated poliovirus ka inactivatedka badanaa waxaa laga qaataa intramuscularly iyo baa badanaa laga qaataa waxaana lasoo saaray nineteen eighty seven waxaana lagu sameeyey wadanka maraykanka badanaa tallaalku wuxuu ka hortagaa cudurka
siyaabaha looqa tallaalkan oo kale u dhibco ayaan filayaa inuu yahay
qaybna afkaa laga qaataa qaybna waa laiska midaa badana dalkeena waxaa yaalla oo oo w h o ama unisefkenka waa qaybtan afka laga qaato marka saddex qaybood ba iskugu jiraa qaybo kalea ku jira oo la dhaho sida lifiteria iyo tetanus iyo bertos saddex xanuun oo isku kalo kale ayaa ku jira badanaa laakiin waa waa afkaana laga qaataa ha afkaa laga qaataa waana run laakiin badanaa kan inactivatedka ah oo lasoo saaray nineteen eighty seven ayaa la ogaaday inuu ku xoog badan yahay kan afka
waan gartay oo badanaa laga isticmaalo wadamada westernka marka laga hadlayo een, waxaynu aragnaa een, dadka ka shaqeeya oo kale in badan inay een, tababar yaro kooban in la siiyo dabeedna ay iyagu ka fuliyaan ololaha meelaha miyiyada meelo kala duwan marka ma wuxuu tallaalkiisu ma wuxuu u baahan yahay xirfad caafimaad qofku inuu yeesho haddii uu fulinayo oo kale mise way qof kastii wuu ka qayb qaadan karaa hadduu tababar helo badanaa dadka ka qayb qaadanaya tallaalka waa dadka xirfadlayaasha caafimaadka bay ninety nine percent u badan yihiin kuwa kale iyagu ama waxay u qaadayaan social mobilization baa laakiin dadka fulinaya ee dhibcaha siinaya n ciyaalka yaryar waxa weeye waa dad xirfadlayaal caafimaad leh marka waxa khasaba qofku inuu xirfad caafimaad yeesho waa qofku inuu xirfad caafimaad yihiin waan gartay miyada oo kale bal iga warran suu cudurkan ku yahay Een, badanaa cudurkan wuxuu u badan yahay een, dhowr waqti buu yimaadaa een, samarka iyo iyo iyo autumka een, wuxuuna u badan yahay meelaha buur hygienic ah ee qofka crowdedka ah ama hygienkiisu aan wanaagsanayn ayuu u badan yahay badanaa wuxuu ku dhici karaa dadka yaryar ee ama young childrenka iyo infantiska ciyaalka yaryar buu badanaa ku dhaca xanuunkan wuxuuna u badan yahay dadka buur hygienic ah barnaamijka een, dabaysha iyo tallaalka dabaysha ayaynu ka hadlaynay bal een, hargeysa dhegeystaha ku sugan dad magacaa ku bilowday Ah, magacayga waxaa la dhahaa maxamed cabdullaahi waxaan joogaa hargeysa Een, dhakhtarka waxaan weydiinayaa haddii arinkiisi leeyahay eh, tallaalka dabayshu ma joojin karaa dhalmada dhakhtar adigoo mahadsan eh, dhamaantantiin aa si fiican baan umaqlayaa bala cudurkan ama marka laga tallaalayo eh, vaccinationka ee tallaalka marnaba ma waxyeelayo qaybta dhalmada cudurkan eh, clinical featurkiisa ama calaamadihiisa badanaa waxaa ka mid ah uu ku dhici karaa inaga sheegnay ciyaalka yaryar eh, wuxuuna keeni karaa inuu marka hore qofku xumad yar uu yeesho haddana marku xumaddaa yeesho dhowr saddex casho ilaa lix casho inta udhexaysa ayuu wuxuu keeni karaa wax la dhaho flaccid paralytic ama ha noqoto dhinac ama lowerlin ama quadriplegia quadriplegia waxa wey afarta dhinac ama lowerlin marka markuu xanuunku intaa waxyeeleeyo badanaa wuxuu keeni karaa xa- xanuunadiis oo kale uu waxyeeleyn karaa oo kamid ah inuu qaybtan la dhaho motor neuroniska motor neuroniskan uu ku dhaco kuna sameeyo destruction taasina ay lafteena keento inuu dhaawac gaarsiiyo qayb ka mid a maskaxda la dhaho brainstem brainstemkuna waxaa badanaa ay maamushaa qaybta la dhaho neefsashada ama respiratory system ama cardio system labadaan aakhirka qofka waxaa dhici karta inuu u dhinto laakiin marka qofka laga tallaalayo xanuunka kan eh, polio virus waa ka hortag oo precautiona oo laga taxadirayo inaanu qofku ku dhicin viruskaas waan gartay haddaan kaa dhex galo anigu inta badan dood baa soo baxdo tidhaahda een, mi- markaynu ka hadlayno aynu habka caafimaadka oo kale in la yidhaahdo dhalmadu jooja maxaa doodaa dadka kusoo dhex celceliya maydoodaas badanaa eh, dadkeenu waa dad illitrada badanaana eh, waxay waana oral traditional waxayna qaadan karaan wax qofiinuun baa gaari karaa mar keliya oo ku wada fidi karaa laakiin markan tallaalkan la keenayo waa waa very sensitive waxaana soo maraa laba meelood bu soo maraayo wasaaradda caafimaadka oo hubisa iyo w h o iyo unicef intuba ay hubiyaan markaas ayaana la qaybiyaa waana wax uu dhaawici karo ama dhalmada uu yeeli karo ama meel kale uu yeeli karo waxaas waxba kama jiraan waa waa khuraafaad waxaas marka waxay isaga badan tahay dood een, bulshada dhexdeeduna ay inta badan iska isticmaasho a wa waxa weye waa dood ay bulshada dhexdeeda iska isticmaasho ku dhaleecaynayaan tallaalka tallaalkuna waa aad buu muhiim ugu yahay qof walba oo ilmo yaro ama eh, less than five years oo la siiyo tallaalkaasu tallaalkaasu wuxuu ka hortegayaa oo aanu wax eh, marka qofka la siiyo inuu ku dhaco xanuunkaas waayo waa waa immunitygiisu waa lifelong line intuu intuu nool yahay oo dhan tallaalkaas wuu wuu la noolaanayaa moogti haddii la tallaalo marka macnaheedu waxa weeye qofkaas haddii la tallaalo xanuun ku dhici maayo waan gartay een, mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa haatanna magaalada hargeysa inaga soo biiray een, magacaaga bal bismillah asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, cabdiqani xufaarax een, kasoo hadlaya magaalada hargeysa Een, waxaan doctorka weydiin lahaa een, waxaa aada u badan intan dambe tallaalka had iyo jeer meelaha uu gaadho aad bay u koobantay marka sideebaad maxay haydeenay haddaad tihiin dhakhaatiirta aad u- uga hawlgeli lahaydeen inuu tallaalku wada gaadho meel kasta oo qof soomaali uu joogo Een, su-aasha waxaan u fahmay ilaa miyada iyo macnaha goobaha ka baxsan magaalooyinka maadaama haddii cudurka halkaa ka dilaaco uu een, saameyn ku yeelan karo meelaha magaalooyinka saasaan u fahmay su-aashaada haa su-aasheeda caankaa wey aan doctor maxamed
talaalka wasaaradda caafimaadka waxay u yaallaa nabad bay qabataa cambaign cambaignkaasu gaari karaa meel walba oo miyiga ama tuulo kasta waa la geeyaa timan baa loo kala qaybiyaa gobolada tiinkaas tiim kastana waxaa waajib inuu area ka shaqeeyo ninka kale areada ka shaqeeyo oo si cambaign five days ah ama toddoba casho ama ilaa lix casho uu socdo taa marka laga yimaado meel kasta oo health center ah ama n c h ku yaallo tallaalkaas waa laga helayaa marka marka cambaynka la qabanayo sanadka waxaa laga yaaba in la qabto around ama four times ama three times three timeskaas ama afartaa jeer ama saddexdaa jeer waxaa la gaadhsiiyaa badanaa ugu badan yahay meelaha rural area ah ayaa cambain haan lagu gee- gaadhsiiya iyo tuulooyinka haddana n c h yada tuulo kasta ama mil kasta n c h bay maam- baa maamula n c h kaas ayaa loo dhigaa halkaasayna mar walba ka helayaan tallaalkaas waan garta aada u mahadsan yahay cabdiqanina Een, haddaan halkaa anigu su-aal kaa weydiiyo dabcan marka laga hadlayo een, e, ololahan la xidhiidha dabaysha xiliyo gaara ayaa laga yaabaa inuu soo noqnoqdo ama xiliyada looga boqo cudurku inuu dilaacayo ma jirtaa qorshayaal ah, bahda caafimaadka oo kale aan idhaahdee ay inta badan dejiyaan oo xitaa xiliyada kale dadka laga siiyo aragti een, cudurkan dabaysha xitaa sida uu mustaqbalka maadaama cudur de mar walba laga cabsi qabo uu yahay horta udurkan waa run een, ama cambain marka ugu horeysa intaan la qaban cambainka waxaa ka jira waxa la dhaho wacyigelintaa sii jirta wacyigelintaasoo qof meel kasta ama tuulo kasta margarafoona iyo gawaadi la geeyo lagu xidho lagana sheekeeyo tallaalka faaidaduu leeyahay een, iyo cudurkan siduu yahay loogana sheekeynayo haddana kolley iyagu dalka risk riskiisana mar walba wuu yaryahay lagana caawiyo oo ay naga caawiyaan hay-ado iyo wasaaradda caafimaadku ay wada qabtaan qorshahaas mar walba wuu jiraa wacyigelin la sameeyo gobolada ha noqoto tuulooyinka ha noqoto degmooyinka ha noqoto meel walba oo dad ku nool yihiin waa la gaadhsiiyaa wacyigelintaas waa run waa feras feraskana waxa ugu wanaagsan oo laga hortegi karaana waxa weeye waa tallaal tallaalkaasna waa la qabtaa sanadkii waana ku jeera afar jeer ilaa saddex jeer Een, gabagabada haddaynu dhammaadno een, eh, haddii cudurkan oo kale laga hadlayo een, geyga soomaalida aan idhaahdo case baa dhowaan laga helay een, marka m- tala ahaan adigu haddii aad nin dhakhtaro weliba daayaraad tahay maxaad soo jeedin lahayd aniga waxaan soo jeedin lahaa mar walba een, waxaa la dhahaa markaynu soomaali gareyno een, dowladda waxaa ka wanaagsan ka hortagga haddii cudurkan uu qofku ku dhaco waxyaalo badan buu ku keenaya saynu soo sheegnay oo u badan tahay inuu baralite ka dhigo qofku inuu xoryaamiyo lugiyo gacan labada lugood afarta waaxood badana aakhirkana uu qofkaasu ku dhinto een, inuu waxyeeleeyo een, maskaxdiisa maskaxdaasuna ay maamusho jirka intiisa kale een, marka qof walbo so- ama ku nool geyga soomaaliyeed waxaan odhan lahaa cudurkaas waa cudur een, iminka la dabargoynayo waxaana ka wanaagsan mar walba in la sameeyo tallaalka tallaalka marka eryada uu ka dhacayo ama eh, la qabanayo in la tallaalo waa waajib aad baad u mahadsan tahay daktar maxamed
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjir oo nala socodsiinayay xubintaasi halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatanna dhinacii qasiidooyinka nebi ammaanka iyo ramadaanta waa tan mid ka mid ah faysal yuusuf faysal yare iyo cabdirasaaq gaaduco ay noo wada qaadaan
adiga allah iyo nebiga waa rumayse adigoo aad ka raalli noqotaa rabbiyow rabbiyow rabbiyow naga yeel intii ramadaan ka sotee allah iyo nebiga waa rumayse adigoo aad ka raalli noqotaa rabbiyow rabbiyow rabbiyow naga yeel naftan run u sheegaya shayddaankaan ka reebaya naftan run u sheegaya shayddaankaan ka reebaya jidhkii nabigaan raane jidhkii nabigaan raane rabbiyow adiguna na garansii rabbiyow adiguna na garansii naftan run u sheegaya shayddaankan ka reebaya naftan run u sheegaya shayddaankan ka reebaya jidhkii nabigaan raane jidhkii nabigaan raane rabbiyow adiguna na garansii rabbiyow adiguna na garansii adduunyada rugteediyo raaxadeeda aakhiro inaad diinta raacdiyo rabbi wuxuu ku farayo aad rumaysa weeye qofkii maanta rogow lagu raagi maaye ramadaanta soomo shayddaan ha raacina baled waranisaaye rabbigiina ka yaabo ramadaanka ha soomo qofkii ruuxu bukaa ha rajeeyo wax fiicanoo ramadaanka ramadaanka ha soomo
codadkaasi baxsan ee fanaaniinta gaadaco iyo faysalyar intaasi aan ku dhaafno haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dareenka dadweynaha waxaa magaalada qaahire ka soo diray waryahayaga xuseen cusmaan xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka dareenka dadweynaha oo idinkaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar barnaamijka ayaan ku eegaynaa dadaalada qaramada midoobay iyo beesha caalamka ay ku doonayaan inay wadahadal siiyaan qaybaha dalkaasi yaman si ay heshiis u gaaraan maalmihii ugu dambeeyey mas-uuliyiin ka socday dowladda yemen kooxda xuutiyiinta iyo kooxaha kale ee ka jira dalkaasi yemen ayaa ku kulmay magaalada geneva kaasoo wax natiijo aan ka soo bixin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dareenka dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan qaahira ay ka qabaan dadaalada qaramada midoobay iyo beesha caalamka ay ku doonayaan inay ku heshiisiiyaan kooxaha dalkaasi yemen magacayga waa moxamed bulay shirka genef aniga waxaan u arkaa shir oo wuxuu ahaa wakhti lumis ah hadafka laga lahaana ay ahayd macnihii culays ay saareen labada dhinac ee yemen isku haysta ee xuutiyiinta iyo cali cabdulla saalax oo dhinaca iyo dowladda yemen oo dhinaca ah culays lasoo saaray labadoodaba oo aysan ahayn macni rabitaan iyaga ka yimi oo ay isku hor yimaadeen laakiinse culays dowladaha adduunka maraykanka uu ka mid yahay sacuudiga ruushka iiraan oo dhinaca ay culays ku saareen labada dhinac inay isa soo hor fadhiistaan waxa haddii aad fiiriso waxaad dareemaysaa waxyaalihii laga wada hadlayay ama shuruudihii meesha yaallay in ay jireen shuruudo ka horreeyey shirka oo caqabadaba ku ahaa in ay wax natiijo ah ka soo baxaan shuruudahaas waxaa ka mid ah masalan in qolyaha dowladda cabdirabbi mansuur ay taagnayd macnihii in ay xuutiyiintu ka baxaan dhulkii ay qabsadeen oo dhan qodobkaa marka aad fiirsiiso marka waxaa kaaga soo baxaysa in uu caqabad weyn ku yahay xuutiyiinta oo sida aynu ognahay cali cabdi abdullah saalax oo dhinaca oo inta badan macnihii dalka yeman gacanta ku haya in la yidhi macnihii shuruud laga sii dhigay inay ka baxaan marka qodobkaa marka u fiirsato waxaa ku soo baxaysa in ay caqabad ku tahayba in la wada hadlo maadaama qolo dhinac ka mid ah qolihii wada hadlayay ay wadato shuruudo hordhac ah taasna macnihii markii wada hadallada ama oo dawliga la gelayo waxa weeye inuusan qofku marka hore miiska uusan la soo fadhiisan wax shuruudo ah isagoo wata dabadeedna wixii wadahadalka ka dhasha lagu wada itifaaqo shirkan marka waxaan ohan karnaa macnihii shir yamaniyiinta wax ku soo kordhinaya ma aha xaaladeeda ama waxaa yeman waanta dagaalka ka taagan wax ka bedeli kara waxaa kaloo jirta masalan yeman hadda xaaladeeda way daba dheeraatay waxaana moodaa in ay arinta yeman ka socota ay ka baxday yamaniyiinta gacantooda oo ay du macnihii waxa ugu horeeya oo bariga dhexe isku haya sacuudiga iyo iiraan oo ay la kala safan yihiin ruushka iyo maraykanku marka waxaa u malaynaysaa in quwo caalamiya oo adduun weyne ah ay ku hardamayso meesha aysan ahayn khilaafkan khilaaf kaliya ku eeg yeman yemanna macnihii shirkan iyo mid kale oo la qabtatoona xaaladda yeman waa adag tahay ciraaq iyo suuriya kama oosakaysaanaan hogaamisanaya magacayga waxaa la dhahaa cabdimaalig axmed xaaji nuur waxaan joogaa magaalada qaahira horta haddaan aragtideeda ka dhiibto shirka dhacaya jenefa ka dhacaya waa isku day fiican runtii waa laakiin saan filayo inuusan guulaysanayn oo usan najaxin sababahana haddaan sheego sababta waxa weeye labada dhinac oo isku haysta oo maanta ka dagaalamaya dhulka yeman darafna waxaa wataa dalka sacuudiga darafka kalena iiraan baa wadataa sacuudiga iyo iraanna dee khilaaf ka dhexeeya oo soo jireenka ahaa waa ognahay marka dabcan dee dadkii dhulka lahaa oo walaala ahaa oo kun sano ee ka badan wada degnaa iyagu maanta joyceka ma leh maaha iyagu dadka wada hadlaya dhulka la- lagu hadlaya dalal kalena baa ku dhex jira marka waa lagu dhex jira sidaa darteed u malaymayo inay wax weyn oo oo nabad ama xasilooni ka dhalanaysa inay dhowdahay u malaymayo saas baan qabaa Een, magacaygu waa faadumo maxamed cali waxaan ka mid ahay ardayda ku nool een, magaalada qaahira haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan arintan een, wadahadallada ka socda ee beesha caalamka iyo qaramada midoobay u wada wadanka een, yemen een, waxaan aaminsanahay fikir ahaan arintaas inaysan ahayn mid wax saasa ama wax weyn ay kasoo bixi karaan ama ay ugu jirto dan eh, dalka een, yemen waayo waa inay ayagu ka een, ka tashadaan aayahooda iyo danahooda maadaama ay dhibaatadu ayaga dhexdooda ka taagan tahay teeda kale haddii aan ka hadlo arinta een, dhinacan kale een, dalka iiraan ma een, uma hayo dan gooni ah, isaga dantiisa fiirsanayo wadan walba isaga tiisa fiirsanayo sacuudi sidoo kale dan uma hayo een, dalka een, yemen marka sidaas daraaddeeda waxaa ila s- ila ila wanaagsan inay dal- dadka yeman shacabka yeman ay iyagu ka tashadaan aayahooda iyo danahooda oo ay iyaga wada- wada hadal galaan magacaygu waa axmed xanafi Een, dareen ahaan waan soo dhoweynayey waana soo dhoweynayaa waana ku faraxsanahay in dadkaas wadahadal u furmo inkastoo haddeer wararka ugu dambeeya ay sheegayaan in lagu kala tegey ee qolyihii Geneva ee shirka isugu tegey Ee, danta ugu muhiimsan oo laga lahaana waxay ahayd in la gaaro ceasefire iyo waqful idlaaq naar iyo xabad joojin dhex marta ee waxa weeye laba qolyaha meesha ku dagaalamaya marka een, oo ugu yaraan bal bisha ramadaan dadku yacni een, waxa weeye dhiig joogsi la helo oo xabad joojin la helo oo dadku waxa weeye ka nastaan oo jaanis ay helaan oo wax ku urursadaan marka laakiin haddeer waxay u muuqataa meesha in dagaal kasii soconayo bisha rabadaan la sii laynayo haddeer qaraxyadii ugu dambe xataa maanta arbacada aan arkaynayo dad badan baa meesha ku go'ayo wallaahi daacish baan igoona shaqaysanaya okay marka ma kuu muuqataa inay mustaqbalka dadaalada beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay inuu guulaysanayo Een, waa suurtagal inuu guulaysto meelaha me- meelaha qaybta marka la fiiriyo laakiin waxaa ii muuqata qaabkii suuriya qaramada midoobay ee muddo ugu meeraysanayso hadba shir u qabanaysay janafo u qabanaysay oo suuriya wax u qaban laayihiin qaabkaasoo kale inay meesha ku damayso ayay u badan tahay oo hawal akhtar ibraahim baan ogeyn meesha ku damaya arrintii suuriya markuu qaabilsanaa qaramada u qaabilsanaa halakana dee sidoo kale ninkaan ma loo dhiibay noocayuu ku damaynaya marka war kale ma leh waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo maanta aan ku qaadaadhigaynay dadaalada qaramada midoobe ay ku doonayso sidii heshiis ay ku gaari lahaayeen dowladda dalkaasi yemen iyo kooxaha mucaaradka ee waddankaasi waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
waayo waa caashe asliyey iga fur albaabka soo dhawow bal ii waran asliyey cunugan quruxda badan soo wiilkaagii maaha haa waa kii gabadha ka yaraa maasha allah haddii uu caafimaad qabo allaha kuu deesta abbaayo
aamiin walaashay allah noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulilaah asliyey aan kula taliye cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga tallaalo cudurka halista ah ee dabeesha haye waa yahay caashooy waan geynayaa xarumaha tallaalkee maalmahana waan maqlay cudurka dabeesha ha fududaysan caashooy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka waa yahay xaggeen ka heli karaa xarumaha tallaalka la xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana tallaal cunugaaga cudurrada halista ah ee sanadka ugu horeeya
talo fiican ayaad i siisay waadna igu og tahay inaa canugeyga tallaalo cudurka dabeysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara carruurta dadweynuhu geeya carruurta goobaha talaalka shan mar sannadka koowaad inta uu ku jiro
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkana waa barnaamijkii wacyigelinta dabeysha maxamed aan ka codsada bal qodobadii warka ugu doorka roona mahadsanid colaad wararka ka imanaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in magaaladaasi lagu dilay nabadoon caan ah nabadoon kala dilay oo lagu magacaabo xasan aadan deeqow xasan og ayaa la sheegay in dilkiisa ay geysteen rag hubaysnaa oo bastoolada watay nabadoonkan ayaa la dilay xilli uu gelayay gurigiisa oo ku yaala xaafadda bundaweyn ee magaaladaasi waa nabadoonkii labaad ee lagu dilay magaalada beledweyne inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan laba cisho ka hor ayay ahayd markii isla magaaladaasi lagu dilay nabadoon muumin bare cadde dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay markii ugu horreysay inay weerar ku qaaday goob saldhigah oo ururka al-shabaab uu ku leeyahay magaalada baardheer ee gobolka gedo warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in weerarka dhulka iyo bambooyin loo adeegsaday weerarka lagu qaaday saldhigaasi halkaasna uu ka dhacay khasaare ayna dowladdu shaacinin waxa uu yahay aad baad umahadsantahay maxamed haatanna codkii baxsanaa qasiido- qasiidada ramadaan iyo codkii baxsanaa cumar aadan iyo kooxdiisii dandaawe
سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا وهاب يا رزاق يا عطاء يا عليم يا عطاء يا عليم سبحان الله سبحان الله qasiidadaasi iyo kooxda dandaawi waxay gebagabo u tahay idaacaddeenii wacyigelinta dabaysha oo idinla socodsiinaya anigoo maxamed colaa xasana iyo maxamed cabdi xasan sandheere intaan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
يا قائد يا قاسد يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع
This program has come to you from the Voice of America, Washington.